ciyaaruhu waxay door muhiima ay ka ciyaaraan nolosha dhalinyarada jubbaland iyagoo ka qayb qaata horumarinta jir ahaan maskax ahaan iyo bulsho ahaanba wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jubbaland ayaa dadaal ugu jirta dardargelinta iyo horumarinta ciyaaraha iyadoo ay ka qayb qaataan tartan ciyaaro oo lagu horumarinayo xirfadaha dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay kismaayo ka wadaa tartanka ciyaaraha ee iskuullada degmada kismaayo tartanka ayaa waxaa loo gol leeyahay in dhalinyarada ay ku mashquulaan ciyaaraha taas oo ay ka qayb qaadanayso isdhexgalka bulshada tartanka ayaa waxaa sidoo kale loo qorsheyn doonaa in degmooyinka kale ee jubbaland loo qabto tartanka ciyaaraha ee iskuullada wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid cabdiraxmaan caamir ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay ciyaaruhu u leeyihiin dhalinyarada cayaarahan muhiimadda ay leeyihiin markaan ka hadlo waa kow isdhexgal bulsho iskuulaadkii ilmihii aan isgaranaynaa isbaranaaya waxaa kaloo faa'iidada uu leeyahay xamaasaddii iyo cilmihii meesha wax kale ay ku mashquuli lahaayeen oo isla markaas u soo jeesanaayo sboortiska oo lagu mashquulinayo intii balwad iyo iyo carin kale intay micnaha dhexgeli lahaayeen waxaana rabnaa insha allahu tacaala biidni illaahi kariim cayaarahan inay sii socdaan sanadkiina markaan ka warramo cayaarahan sanadkiiba waxaa la qabtaa hal mar waxaana ka soo qayb gala iskuullada degmada kismaayo oo dhan degmooyinka kale gobolka ka tirsanna insha allah waxaan rajaynaynaa sida dhoobley iyo afmadow iyagana in laga qabto cayaarahan kadaalika degmooyinka gobolka gedo iyagana sidaasoo kale waxaan rajaynaynaa inaan ka qabanno qorshaha way noogu jiraan